magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa laga soo sheegayaa in ay ka taagan tahay xiisad dagaal kadib markii ciidamo ay la wareegeen mid ka mid ah xarumaha ugu muhiimsan ee maamulka la magacbaxay hirshabeelle ee uu ku leeyahay magaaladaasi beledweyne ciidamo uu wato cabdifataax xasan afrax oo ah guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan ayaa si buuxda ula wareegay xarunta lamagalaay oo ku taala magaaladaasi beledweyne halkaasna ay ka saareen saraakiil iyo ciidamo ka tirsan maamulka la magacbaxay hirshabeelle dadka deegaanka ayaa ka cabsi qaba in dagaal uu ka dhex qarxo dhinacyadan isdiidan ee ay xiisadu ka dhex taagan tahay waxaana la soo warinayaa in qaybo ka mid ah magaalada ay bilaabeen sidii ay uga qaxi lahaayeen magaaladaasi beledweyne xiisadaani kasoo cusboonaatay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wararkii kasoo kordha waxaad ku dhagaysa doontaan wararkeena dambe insha allah